الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحوك بالعونية آية لواتن الشناد من سورة فصلت قال الله تعالى وغيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين قال الله تعالى وقيضنا لهم قرناء على سؤال يكون على النار كها وإن يصبروا هدي صبران فالنار مثوى لهم بين صومنا وإن يستعتبوا هدي عذاري على شد دلبان وإحوين بحن في حال بحن أي دلبان فما, فما هم من المعتبين وغيضنا waxaanu la xidhiirinay qayadnaa waxaan u diyaarinay lahum iyaga quranaa'a kuwa la xidhiira qayadnaa bimacnaa haya'naa weeyaan waxaan u daranay oo u diyaarinay kuwa gaaladaa lahum iyaga oo u yasirnay yasarnaa haya'naa wa yasarnaa waxaan u sahalnay oo u darannay lahum iyaga quranaa'a waa quranaa'a suu'i rafiiqiyo xun weeyaan oo shayaadiin iyo insiga kuwooda dadka dhumiya ah kuwaasaanu u darabnay oo bimacnaa u diyaarinay weeyaan waqayadnaa lahum quranaa'a kuwaas baa loo darbay kuwaasoo dhuminaya marka qayadnaa bimacnaa qaddarnaa wahaya'naa wasababnaa waqarannaa qaranna intaasoo intaasu ereyga waa waa isku macno weeyaan isku meel bay u socdaan saas baanu u daran kuwa qurana ah kuwaa gaaladaah kuwaasaa rafiiqya xun baa lala xiriiriyay fazayanuu waxay way qurxiyeen kuwaas lahum gaalada waxay u qurxiyeen maa bayna aydiihim wixii iyaga hortooda ahaa iyo maa khalfahum wixii gadaalkooda ahaa acmaashoodii xumayd ayay u qurxiyeen middii xaadirada ahayd ee markaa joogtay iyo midda mustaqbalkaa ee soo socota labadaba waa u qurxiyeen markaasay naftoodii waxay u arkeen inay dad wanaagsan oo muxsiniina yihiin sidaas bay isku arkeen wa xaqa waxaa sugnaaday calayhim dushooda al qowlu qowlu cadaab kelimatu lcadaab ayaa ku dul sugnaatay baa ilaahay leeyi kelimadaasi waa laamlaanna jahannama kelim aayadda ahayd waa alqadaa'u muxatam qadaha la go-aamiyey oo shaqinimadooda la go-aamiyey weeyaan fii umamin fii jumlati umamin xaal yihiin ama maca umamin fii umamin fii jumlati umamin xaalay ahaadeen ummada dhexdood iyo jumladooda ummadahaasoo qad khala tagtay min qablihim kuwaan hortood kuwaasoo min aljinni jin xaggii ka ahaaday iyo walinsi insi xaggiis ka ahaaday kuyaa shaqada ahaa ahlunaarka ahaa mujrimiinta ahaa kuwaasoo kuwaan ka hor tegay ee waxaanoo kale sameeyey ee jin iyo insi ah kuwiibaa kuwaanna lagu soo dhex darayaa qowlu cadaabkiibaa ku sugnaaday maxaa yeelay innahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen khaasiriina innadaas waxa weeye waa tacliilo cadaabka waxay la mutaysteen waxa weeyaan innahum iyaga kaanuu waxay ahaadeen khaasiriina waxay ka mid ahaadeen min alkhaasiriin kuwa khasaaray fi dunyaa waalaakhira adduunya iyo aakhira labadaba sidaa darteed bay markaa u mutaysteen cadaabka abadiga ee joogtada wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen wa qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay ku qowleen oo yidhaahdeen laa tasmacuu ha maqlinin oo ha dhegaysanina lihaada alqur'aani qur-aankan isaga ah ha maqlinina oo ha dhegaysanina kuwaa gaaloobay waa kuwee markii hore waxaa laynoo soo sheegay reer caad iyo reer hamuud iyo kuwo kale hadda waxaa laynoo sheegayaa gaaladii xilligii nebiga joogay calayhi salaatu wasalaam mushrikiintii reer quraysheed iyo kuwii la midka ahaa kuwaas waxay yidhaahdeen laa tasmacuu ha dhegaysaninano ha maqlinina lihaada alqur'aani qur-aankan isaga ah muxamed uu akrinayo macnaha muxamed ha dhegaysanina wey warkoodu waa intaa weeyaan iyagiibaa isguubaabinaya qur-aanka markuu akhrinayo ha dhegaysanina waxba ha ka baranina macallin ha ka dhiganina ha dhegaysanina iska mashquuliya wax mashquulsan iska dhiga walqow qayliya oo sawaxama fiihi dhexdiisa markuu qur-aanka akhrinayo codadka idinkuna kor u qaada walqow fiihi codadkiina kor u qaada oo qayliya waa goorma markuu qur-aanka akhrinayo saan qofna u maqal lacallakum markaa waxaa mudantiin taqlibuuna inaad qaalib noqotaan likay taqlibuuhu saaad uga qaalib noqotaan haddii meesha dee ay qayliyaan qayladaas waxay keenaysaa inaan la maqal qiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam abujahl baa wuxuu yidhi muxamed markuu qur-aanka akhrinayo ku qayliya wejigiisa xataa laa yadrii maa yaquulu ilaa isaga laftiisu garan waayo waxa u dhahayo oo iskaga qasa lana carabi kale ku hadlayaan qaylqaylinayaan waa dhawaaqayaan niman waxay ahayn aada u dhib badan marka ku sawaxama oo ku buuqa oo ku qayliya weeyaan ku yooma yoomid walqow fiihi ku yooma oo meeshoo dhan zaxmad iyo buuqaya qaylo ka dhig lacallakum waxaa mudantiin taqlibuuna ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala falanudiiqanna dhadhansiineen oo dhadhansiineen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay cadaaban shadiida cadaab daran marka walqow fiihidaas fiihi bimacnaa bihi weeyaan ku qayliya fiihi ay bihi ku qayliya weeyaan laqwi iyo qaylo iyo buuq iyo sawaxan waxaasay samayn jireen waxay samaynayaan gabayay tirinayaan shiciray tirinayaan waa qaylqaylinayaan waxyaalahii waxaasay samaynayaan kuwa waa sacabbinayaan kuwaba hal foori la yidhaahdo qaylo dheer oo midaan fuuqfuuqdae dheer ah taasay ku qaylinayaan waxaasoo dhan bay isku darayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala falanudiiqanna dhadhansiineen oo dhadhansiineen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay cadaaban shadiida cadaab darnaan badan baan dhadhansiinayna walanajziyannahum jazayneen oo jazayneen aswa aladii kii kii ugu xumaanta badnaa kaanuu ahaan jireen yacmaluuna kuwa camal fale kay camal fali jireen kii ugu xumaanta badnaa ku abaalmarineen oo ku abaalmarineen maxay ka dhigan tahay walanajziyannahum ku jazayneen bishari acmaalihim acmaashay la yimaadeen tii u shar badnayd ama kii u shar badnaa ayaan ku abaalmarinaynaa wa sayi'i afcaalihim afcaashay la yimaadeenna tii ugu xumayd taas baan ku abaalmarinaynaa wey ilaahay wuxuu yidhi daalika midkaas jazaau acdaai illaahi acdaada ilaahay abaalkeedi weeye daalika kaasi waa jazaau acdaa illaahi ilaahay acdaadiisa jazahoodii iyo abaalkoodii weeye ka bedelo annaaru wey naar weeyaan naar baa lagu abaalmarinaya waa naaru jahannam lahum waxaa iyaga u ahaaday fiihaa naarta dhexdeeda daarulkhuldi waaridda daarteedii daaruliqaama daarta nagaanshaha oo aysan ka baxaynin taas bay leeyihiin jazaaan bimaa kaanuu biaayaatinaa yajxaduun juzuu waa la jazeeyey jazaa'an abaalmarin bimaa kii laga abaalmarinayo kaanay ahaan jireen biaayaatina aayadaha naga yajxaduuna bimacnaa yajxaduuna kuwa jaxdiya biaayaatina diididii iyo dafiridii ay dafiri jireen aayaatraxmaanka allaha raxmaanka aayaadkiisa taas abaalkeedii weeyaan kufrigoodii iyo gaalnimadoodii baa laga abaalmarinayaa wey sidaas baa xaalkoodu ahaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafarow gaaloobay rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyo arinaa na aragsi oo na tusi naarta markay gaaladu galaan bay ilaahay tuugayaan jahannamay galeen waxay leeyihiin waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen wmaa waxay dhihi doonaan bay u socotaa yaquululkufaaru gaaladu waxay odhan doonaan wey waxay odhanayaan rabbanaa rabbiga nagayo arinaa na aragsiyo na tusi alladayni labadii adallanaa adallaana na dhumiyey hanaga kuwaasoo min aljinni jin ka ahaaday iyo wal insi insi labadii na dhumiyey ee waddada naga weeciyey ee jin iyo insi kala ahaa ilaahayow na tusi alladayni labadaas waxaa lagu tilmaamay ibliis shaydaan waa min aljin kaana min aljin shaydaanku kan kalena waa insiga oo ninkii qaabiil ahaa oo wax la dilay isagu ugu hor dilay walaalkii dilay oo qof kastoo dulmi lagu dilaba dembigiisii bar qaadanaya kaas baa lagu sheegay isna waa insi ilaahu labadaana tusi bay dheh waxaa kaloo waxaa la yidhi looga jeedaa jinsiga guud oo alladaynidaas kullu muqwin min haadayhi min haadihi nowcayn labadan nooc oo insiga iyo jinniga ah mid kastoo ka mid oo ka dhashay oo kuwa wax dhumiyo ah cidow dhumiyey baa sidaan dhahaysa labadaa hore keliya ma ahe ilaahayou labadan na aragsi bay dhahaya oo see u gelaysaa haddii laydin tuso najcalhumaa ka yeelneen waxaan ka yeelaynaa taxta aqdaaminaa gomadaha iyaga hoostooda cagta hoosteedaan gelinayna intiqaaman ka aargoosasho iyo watashafiyan iyo ka bogsasho inaan ka ka aarsanno liyakuunaa say labadaas u ahaadaan min alasfaliyiin kuwa ugu hooseeya ugu hooseynta badan fi daraki alasfali min annaar meesha dabaqadda u horaysa naarta say u galaan waa cadaabka kan ugu daran kaa weeyaan say halkaa u tagaan waa meesha munaafiqiinta la geeyo ilaahayow kuwaana aragsi bay leeyihin oo indhaha noo saar cagahaan saaraynaa kollay naartii haddii lagu wada jiro annaga cagahaan saarno arina aladayni adallaanaa min aljinni walinsi najcalhumaa taxta aqdaamina liyakuunaa min alasfaliin sidaas bay dhahayaan marka awalu man sanna alqatla qof dil jireeyey waa jidayntii xumayde waa qaabiil baali dil xaqdaraa ibliiskuna haddee awalu man sanna alkufra washirka gaalnimo iyo amar diiddo iyo shirki cid bilaawdah buu u horreeyey dadka marka kufriga iyo macsiyada ku dhacaya labadaas bay daba taagan yihin xadiidku wuxuu ahaa qof muslim oo ma jiro dulmi lagu dilaayo ilaa ina aadankii hore nasiib buu ku leeyahay dembigaas dhiiggaa qofkaa galay imaamu tirmidi baa warinaya sidaas baa xaalkoodu ah arina alladayni baa la dhahayaa alladayni adallaanaa min aljinni walinsi najcalhumaa taxta aqdaamina liyakuunaa min alasfaliin marka waa shayaadiin alinsi waljinni oo labadaas wey waxa wax dhuminaya weeyaan kuwii xumaa haddii laga sheekeeyey kuwii wanaagsanaaba hadda laynkoodii la gelayaa ilaahay noo tilmaamaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen ku qowleen ina aladiina qaaluu rabbunaa kuwa yidhi rabbiganna allaahu ilaahay weeyaan kuwa sidaa yidhi rabbuna allahu bay dheheen maxay ka dhigan tahay ilaahay bay rumeeyeen iimaan dhab ah camalkiibay u khaalis yeeleen kuwa sidaa la yimid rabbuna allahu iimaankiibay o dhan bay keensanaysaa umma dabadeedna istaqaamuu toosnaadeen oo waddada toosan iyo xaqa ku taagnaaday ku sugnaaday ilaa ay kaga dhinteen ilaa ilaahay inuu diinta kugu sugo ilaa aad ka dhimato waa nicmo weyn xaqa adoo ku taagan kuwa sidaas waa kuwa cajaa'iba kuwaan waxaaba ka garanaysaa sayid cumar baa aayaddan akhriyay inta mimbarka fuulay markaasuu yidhi istaqaamuu wallaahi cala adariiqa lidaacati waxay ku toosnaadeen ilaah baan ku dhaartay dariiqadii bay ku toosnaadeen oo ilaahay adicidiisa ahay kama weecweecan xagga ma soo dhugan sida dawacadu inta xoolaha u dafto misna agga wax caydhsanayay gadaal usoo fiirso toos lig kuwa saas ku abayr kuwaa weeyaan marka shareecadii bay ku taagnaadeen wey akhlaaqdoodii afcaashoodii aqwaashoodii mu'miniin xaqay noqdeen kuwa sidaas weeye kuwaas hadda waa kuwa la karaameeyey tatanazalu waxaa soo degdegaysa soo degta soo degata calayhim kuwaa dushooda waxaa ku soo degaysa almalaa'ikatu malaa'igta ilaahay oo maxay dhahayaan anlaa takhaafuu an shani laa takhaafuu ha cabsanina walaa taxzanuu hana tiraanina xusni iyo murugna yaysan idin taaban malaa'ig baa soo degaysa waa goorma cinda almowt markay dhimanayaan dadka wanaagsanaaye toosnaa malaa'ig baa markay dhimanayaan kusoo degaysa waxaa la kaloo leeyahay cinda albacth marka hadhow laga soo saaraya qabriga sidoo kale waxaa kaloo malaa'igtu kusoo degaysaa baa la yidhi fi lqabri cinda alqabri saddexda jeerba malaa'ig baa waxay dhahayaan allaa takhaafu waxaan hadda aa bilowdeen oo aa gudagasheen eedan ka horeeye qabri iyo aakhiro iyo ilaa qiyaame ha ka cabsanina walaa taxsanuu wixii aad adduunyo uga timaadeen dad iyo dunyo iyo awlaad iyana ha u walbahaarinina annagaa idinka khaliifa ilaahay baa qofka toosan u dhaqaalaynaya dadka u ka tegey dunyada u ka tegey wixiisii ilaahay baa u ilaalinaya malaa'igtii baa saa dhahaysa allaa takhaafuu walaa taxsanuu wa abshiruu waxaana ku bishaaraysataan biljanna janno ku bishaaraysa allatii jannadaasoo kuntum ahaydeen tuucaduuna mid laydiin yabahay kuntum ahaan jireen tuucaduuna jannadii laydiin yaboohi jiray ee rususha carabkeeda laydinkugu yaboohay taa ku bishaaraysa qofku marka waxaa la yidhi nafta laga qaadayo lagu soo xaadiro cinda alixtidaar oo nafta laga siibayo mu'miniinta waa bishaaradan loo keenaya dhimashadan ha walbahaarinina qabri ha ka baqinina shadaa'idda yowmulqiyaama ha ka yaabinina wakaa jannadii ku bishaaraysa lagu yabohay waxyaalaha arkay sidoo wadaa laga cabsadana ha baqin falaa tahuulannaka falaa tahuulannaka waa talqiintii oo kale wey fainamaa yuraadu bihaa kayruk waxyaalahaas cid kalaa lagu handanayaa adugu ha yaabin ha baqin ha walbahaarin wey marka dadkaas sida loo karaameeyey arag culimmada caarifiinta qaarkood baa waxaa la weydiiyey can tacriifi ilkaraama karaamada noo sheeg baa la yidhi noo qeex markaasuu wuxuu yidhi alistiqaamatu caynulkaraama istiqaamada iyo toosnaanta xaqa aa ku taagan tahay oo ku camalfalaysa baaba karaamada caynteedii ah karaamadu ma aha qofkaan ah waxaan laga arkay iyo keliya kuwaan waxba laga arag baa ugu sarreeya mu'miniinta kuwaan waxba laga arag baaba waxaa la yidhi iyadaa darajaadeh waaba kuwa u sarreeyaba marka kullulkaraama waaba alistiqaama toosnaanta weeyaan ee qofkan maxaa ka dhacay iyo maxaa laga arkay iyo maxaa laga sheegay arrimaha maba ahaba qofkan inuu toosan yahay xaqa ku toosan yahay taas baa karaamo ah taasay ku dhanta xasanulbasri wuxuu dhihi jiray allaahuma anta rabbunaa ilaahayu adaa rabbiganaga rabbiganagi adiga weeyaane farzuqna alistiqaama ilaahayu istiqaaman wa arzaaq in aladiina qaaluu rabbuna allaahu uma istaqaamuu marka kun daaliba istiqaama waxaa noqotaa qof istiqaamad raadinaya istiqaama dalaba toosnaan raadi laa daaliba karaama karaama raadisa noqon ha taasaa lagaa rabaa istiqaamadaasaa khayr oo dhan soo gelaya karaamada u saraysa waa iyada tan lagaa rabana waa iyada waxay dhahayaan naxnu hanagu awliyaaukum baanu nahay awliyadiinnii iyo ansaartiinnii iyo kuwii idin caawinayey fi lxayaati nolosha addunyaa dhow filxayaati dunyaa xayaati dunyadii awliyadiinni baanu ahay iyo wa fil aakhirati aakhiro labadaba aakhirana sidoo kale awliyadiinni baan nahay walakum waxaa kaloo idiin ahaaday fiihaa dhexdeeda jannada dhexdeeda ama aakhira dhexdeeda maa tashtahii anfusukum maah baa idinku sugnaaday tashtahii ay ishtihaynayso jeclaysanayso anfusukum nafafyaalkiin wix allaale wixii naftiinnu ishtihayso jeclaato baa jannada ka helaysa walakum waxaa idiin ahaaday fiihaa dhexdeeda jannada maa taddacuuna taddacuuna wax allaaliya waxaad wacataan ama dalbataan taasna waa leedihi oo indhihiinna ku qabowsadaan ee wax macaan iyo wax la daneeyo ah taas baa helaysa markaasaa wataqaru bihi cuyuunukum indhihiinni baa qaboobaya dee qofka inlinta ka timaada markuu faraxu ka bato baa waxaa marmar timaadaa la yidhi damca baarida illin ama ilmo qabow tiiraanyadu markay ka badatana damca xaara ilmo ama illin aada u kulul baa ka imaanaysa marna midaan beredkaa baa ka imaanaysa walakum fiiha maa tashtahi anfusukum walakum fiiha maa taddacuun wax allaali waxaad tamanidaan ama dalbataan nusulan xaal uu yahay martigeli martigelin iyo karaamayn oo min kafuurin ka ahaaday alla dhaafid badan raxiimin oo naxariisasho badan waa min rabbin waasic ilmakfira cadiim raxma nusulan xaaluu yahay waxaas waaba waxa horeoo qofka martidaa loo sii loo soo hor dhigo marka hore waxa weynoo loo soo wado intaan la gaarin waxa weeyaan waa hordhac iyo martigeliyi waa martigelin taa weeyaan iyo diyaafo iyo karaamayn nusulan oo yaa xaggee yaa bixinaya maaha binu aadam wuxuu isi siinaye waa min kafuurin alla dhaafid badan raaxiimin oo ilaahaas raxiim oo naxariisasho badan weeye kafuur waa allaha dhaafidda badan dunuubta waaweyn ba ilaahay dhaafaaba sayi-aadka xasanaad baaba lagugu bedelayaa raxiimna waa bilmu'miniina min ahli daacaat marka waa nusulan fadlan wa cadaa'an wa taqdimatan fadli iyo siismo iyo hordhac weeyaan loo soo horumarinayo nusulan min kafuurin raxiim waxaas baa lagu abaalmarinayaa dadka mu'miniinta ah in aladiina qaaluu rabbuna allaahu laga soo bilaabo dee ilaahay baa weli u ah waman kaana allaahu weliyuhu ilaahay qofkuu weligiisu ahaadana waman kaana allaahu weliyahu qofkii ilaahay uu weligiisa noqdo faazat bikulli madlab wax kasta oo madlaboo dalbado waa ku guulaysanaya wanajaa min kulli makruuh wax kastaoo makruuhana waa ka badbaadaya malaa'igtaasaa lala xiriirinayaa dadkan mu'miniinta adduunyada aakhirana sidoo kale ma faaruqayaan ilaa ay jannada ka galaan camalkiinna annagaa adduunka soo xafidaynay owliyadiinni baanu nahay aakhirana qofkan waxaan la tusayo oo waxyaale laga wehalbahaari lahaa noqon lahaa bay dhahayaan laa takhaf walaa taxsan ha baqin ha tiraanyoonin saasay dhahayaan ilaahay baa la xidhiiriyey dadka muuminiinta kuwa iyaga ah nuزula min gafuuri raxiim qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman axsanu yaa ka wanaag badan qowlaa min jihati qowl miman dacaa ila allah miman duul xaggi dacaa yeeray dadka ugu yeeray ila allaahi ilaahay intii ka ah oo wa camila camal falay saalixan camalan saalixan camal wanaagsan yaa ka wanaag badan xagga qowlka iyo tiraabta iyo oraahda qofka dadka ugu yeeray ilaahay camal saalixana la yimid oo waqaala yidhi innanii anigu min almuslimiin ayaan ka mid ah horta waa shaqadaanu la yimid dacaa ila allah kow isaguna ha ugu yeeraye mid dadkii xumaan u gadaal maraya maahe wa camila saalixan labo wa qaala inanii min almuslimiin saddex kaas yaa ka wanaag badan xagga qowlka aayaddaani waxaa la yidhi qof kasta oo tilmaamahan saddexdaa jamciyaha ayaa soo gelaya qaali zamakhshariy maxamuud jaarullah baa la yidhaha ninkan wal aayatu caamatun fii caam bay ku tahay buu yihi fii kulli man jamaca bayna hadihi alaaث an yakuuna muumina muctaqida lidiin اlislaam caamila bاlkhayr daaciya ilayh waa dabaqat lculamaa alcaamiliin dadka la yidhaahdo waa culimmada diinka ku camalfala culimo badane haa magac unbaa ka dhexeeye kuwa diinka ku camalfaloo daacadda ah oo ilaahay dartiisa kuwaa weeyaan ilaah naga dhig adiga raxmaane wuxuu leeyahay ibnu kaiirku aayaddusna sidoo kale wuxuu yidhi waa caam fii kulli man dacaa ilaa khayrin qof kastoo dadka khayrka ugu baaqa wa huwa nafsu muhtadin isaguna hanuunsan oo isaguna xaqa ku camalfalaya marka waxaa la rabaa dadkii dad aan isriixriixayo oo balaayaad oo kala guruubyaad oo mushkilaysan inaysan noqon camalkan hawshaan shaqadaana dadka loo dira shaqadan wax allaale wixii ka soo baxo oo daacad ah oo ilaahay dartiisa ku camalfalaya diinta ilaalinaya waa walaalaha waa iyada la yidhahda ayuha daaciya qofka daacigaadow yaa ha ku dhisin dacwadan iyo waxaan aawadid kan kale tiisa inaad dumisid anaa xaqii waxaa weeye walmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdi inay iskaalmaystaan baa la rabaa kan kale inaad kaalmaysatay baa la rabaa oo diinta islaam u shaqaynaya oo daacadda ah waxaa la leeyahay war aayaddu amay mu'adiniinta dadka mu'adiniinta ah waman axsanu qowlan yaa ka wanaag badan xagga qowlka miman dacaa ila allahi dadkaa dadka ugu yeeraya salaada xaya cala asalaa xaya cala alfalaax tawxiidka ku dhawaaqaya mu'adiniintaa ka mid a waxaa la leeyahay qof kastaaba wuxuu ka soo gelayaa camalku hayo oo wanaagsan kuwa salaadda ugu yeeray miman dacaa ila allahi wey kuwa dadka diinta baraya miman dacaa ila allahi wey kuwa jihaadka ku jira miman dacaa ila allahi qofba dhankou camalkan ka hayo bay ka shamlinaysaa baa lagu leeyahay aayadda dhankaas bay ka shamlinaysaa miman dacaa ila allahi wa camila saalixan waqaala inanii min almuslimiin aadaanku waa cajo badan yahay waa ku jiraa isaguna marka aayaddu waxay shamlinaysaa baa lagu leeyahay ducaadda wanaagsan dhammaantood qof kasta dhankou diinta dadka uga yeeraya camalfalkeeda daacadeeda barashadeeda jihaadkeeda aadaankeeda arrimaheedaoo dhan wakaas kuwaasoo dhan bay shamlinaysa waman axsanu qowla miman dacaa ila allaahi wa camila saalixaa wa qaala inanii min almuslimiin dad wanaagsan weeye dadkaas falwlaa xamlul aayati cala alcumuum sida ugu habboon aayadda waa in cumuum lagu xambaaro wayadkhulu fiiha man kaana sababan fii nusuuliha dukhuulan awaliyan qofkay gaar ugu soo degtay haddee dadkay horta horay ka shamlinayso kow buu ka yahay isagu isaga la aayaddaaba ku timidba aayaddaaba isaga ku timid inta kalena waa la soo gelayaan ee khayrka ku jira iyaguna taasna halkaasaa la dhig wa qaala inanii min almuslimiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tastawii meeka ama ma sinna alxasanatu xasanadu iyo walasayi'atu wasayi'atu haddii laamta silaya tawkiid laga dhigo walaa tasawii meeka ma sinna alxasanatu xasano iyo walasayi'atu wasayi'atu dee xasana waa xasano waa wax wanaagsan sayi'ana waa sayi'o xumaan iyo wanaag ma sinna labadaas meeka ma sinna ee farqi weyn baa u dhaxeeya waxaa kaloo leeyidhi walaa tasawii meeka alxasanatu xasanadu waxa wanaagsan laftooda baan sinnayn wanaaggu waa kala waa kala sarsareeyaa wanaaggu waa kala sarsareeyaa wanaag oo dhan ma sinna wala sayi'ah sayi'ana ma sinno dembiyadu iyona waa kala waawen yihiin waa kala khatar badan yihiin qofka gaalnimada la yimid iyo qof kaleo dembi kaleoo cisyaana la yimid waa kala duwan yihiin sayiaadku isku markii iyada sayi-aad ahaan loo fiirso sayi-aadku ma sinna xasanaadkuna markii isaga la dhex galo ma sinna waa kala sarsareeyaa waa kala duduwan yihin idfac reeb marka bilatii khasladii hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd taas ku reeb midda xun maalan caraa timid caro caradii maxaa ku reebaysaa sabir jahligi waa sifo xun maxaa lagu reebayaa laga horgeynayaa xilmi iyo dulqaad qof ku xumeeyey ama isaaca iyo dhibaato kugu sameeyey maxaa laga horkeenayaa cafin idfac reeb bilatii khasladii hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd yaa taa ku dafci oo ku reeb haddaad saa samayso fa ida aladii kii baynaka adiga iyo wa baynahu isaga cadaawatun ay ahaatay cadaawo iyo collayd cadowga kii ku ahaa kaannahu waaba isagoo weliyun weli ah weligaasoo xamiimun kuu kululaanaya adiga weli saadiiq iyo saaxiib qariib dhow ah oo kale kuu noqonaya kii dhibaatada kula raadinayey oo adiga cadowgaada ahaa baa ilaahay wuxuu cabirayaa fa ida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaas baaba wuxuu noqonayaa kaannahu weliyun xamiim qofkiiba waa isbedelayaaba cadaawaddii baa ka baxaysa adigu haddaa xumaanta wanaag ka horgeyso cadaawaddaani meeshay ka baxaysa saas baa dhacaysaa lagu leeyahy faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatu waa tabtaa ilaahay u sheegay subxaana wa tacaala kaannahu waaba isagoo weliyun xamiim waa maxay xamiimun ay qariibun waaba isagoo xamiim ah marka aayaddu sabab kastoo ay ku soo degtayba sida habboon waxaa leeyahay iyadana cumuum in lagu xambaaro markaas qof aa qaraabo dhow ahaydeen sideedii oo kale buu kii cadowga ahaa noqonaya qofkii kaafigaa qof kuu dhow buu noqonaya kii cadowga ahaa sadiiq iyo saaxiibu kaleu noqonaya saas baa arrinku isku bedelaya kaannahu weliyun xamiim marka dulqaadka iyo sabirka iyo waxa xun oo adiga lagula soo qaabilo aa wanaag ka horgeyso waxaasoo dhan waxay soo jiidayaan waxaan oo fawaa'ida ayaa laga helayaa meesha laakiin yaa kari karaya arrintan waa arrin culus weeyaan dadkoo dhan ma karayaan ma awoodi karayaan ilaahay wuxuu yidhi wamaa yulaqaahaa khasladaas lagulama kulmo ila aladiina kuwii mooye sabaru sabray martabadan ma gaaraan oo lama gaarsiiyo iyo tilmaantan wanaagsan ila aladiina kuwa mooye sabaruu sabray kuwa mooyaane qof naftiisa la jihaaday oo carada isku caburiyey oo dhibaatada u dulqaato hayin u noqday kaa mooyaane cid kale lagulama kulmo wamaa yulaqaahaa ilaa duu xadin cadiim lagulama kulmo isladan oo ma gaaro arrintan wanaagsan ilaa duu xadin dheefil u saaxiiba mooye xadigaasoo cadiimi weyn dheef weyn qof ilaahay ugu talagalay iyo derajo sare taas baa la siinayaa macnaha weeye waimaa yanzagannaka aayaddaas waimaa yanzagannaka min ashayطaani nasgun fastacid biاllaah inahu huwa الsamiicu اlcaliim darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bاsawaab